bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin faylah way baha ka dhawaadansanaa qodobada warkaana hamiignama idaacadda radio baydhabo ahaanshaanka door corona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomiyey danjiryaal cusub ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo ku hadalay oo la kulamay guddiga doorashooyinka heer federaal cali guudlaawe xuseen oo la kulamay guddiga baarlamaanka ee doorashooyinka doorashada agalka sare raila odinga oo la kulamay soomaalida ka nool kenya akhbaaraadka banaanka hamiignimaadun radio baydhabo shanghai taiban ka door karoon kooxda taalibaan oo ku hadalay ciidamada maraykanka ee qubahi afghanistan hamiin fayle dhegaystayaal weybwa hamiignimo talaado baa hayta arbaaniyaha gala hayta taariikhdana iyo eta soddoiyo kowda bilo siyeedaad lamada kun labaatiyo kowka intaasi waana qodobadii warkaana hamiignimo ee idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door karoonay haddana dhegaystayaal warkiioo faah-faahsan hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa munaasabad ka qabsoonti madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya weybooso kulamay weybooso ku gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirada dalalka tanzania dr john iyo angola saingana oo magaalada muqdisho ku sugan danjiraha jamhuuriyadda tanzania john ayaa weybah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isla wadaagay fariin iyo salaan us-ankodi madaxweynaha dalashay marwo saamiya xasan sulo taas oo iyo ka eedan xiriirka soo jireenka ah ee ku dhexeeya lamada dal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo yowayba uusan rajayay danjire john inguusa ku guuleysado gudashada waajibaadka lan egmadi iyo doorka kuka eedan ku qaada kuran ka hoojinta xiriirka walaaltinimo ee ku dhexeeya soomaaliya iyo tanzania dhinaga kale danjiraha cusub ee jamhuuriyadda angola saingana yowayba usuna bandhikay sidii usankagohonta sidii oon kagohonta ka dal ahaan adkeynta xiriirka ku dhexeeya soomaaliya iyo dalshay gaar ahaan dhinacyada iskaashiga dhagaalaha maalgashiga diblomaasiyadda iyo isu socodka isagoo oo uunku mahadnagay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed soo dhaweynta eedkan hoogan ee lan samey waana lanka sameey villa soomaaliya kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isla qaadi danjiryaalkan cusub warqadaha aqoonsina kula godoomiy markii hadhammaadii kadib weyba warbaahinta la hadlay oon ku warbiyey muhiimadda kulankan geeka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka cabdirashiid
maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kow bisha agost sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda tanzania mudane john simbajoweyne iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda angola mudane siyanga kivoweyla samuel abilio ugu horreynba danjirayaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaadhsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka tanzania iyo angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhoweynta diiran ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyey danjirayaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dibudhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambaliyeeyey safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga warramay sida ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhoweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aada baad u mahadsantihiin
weli warkii hamignimo ee rediyo baydhabo ayaa la socotaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa weyba usageeka la kulamay guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka weyba markii uuse la kulamay sharaxaad uuse ku siiyey guddiyada geedi socodka doorashada isagoo oo kaboori iyo si dhow aan wada shaqeeyan dhammaan guddiyada heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka doorashadana iyo aan maamulaan si hufan kulanka guddiyada heer federaal ee doorashooyinka iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble usagee kala qaadi caasimada dalka ee muqdisho markiha dhammaaday warbaahintii la hadlay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isaguna fariintii use anwadi shacabka soomaaliyeed warbaahintan sheegay waa inay doorashada noo noqotaa doorasho hufan oo aan laablaab lahayn mugdi aysan ku jirin oo anigana waa iga go-an tahay dad baa ila kaftamo waxay dhaheen madasha waa israacdeenoo madaxweynenima waxbaaba ma rajaynaysa aad dalbanaysa weli shacabka waa u caddeeyaayo doorashadan mas-uuliyaddeeda waxaan u qaaday sidii ilaahay og yahay musharax ma ihi mana raadinayo waana iga go-an tahay qalbigiinana khayr u sheega waxaana intaas u sameeyey inay doorashadan si transbarenti ah ay ku dhacdo doorashadan aqalka hoose waa xasaasi waxaan rabnaa idinkana idiin sheegayaa dowlad goboleedyadana u sheegayaa saaxiibaday inay ahaato transbarenti cidna kama yeelayno hadday laablaab gasho way fahmaysay soo ma waxa waa inay caddaadaan fariintaas waa inay qof kasta oo soomaali ay gaartaa waa in qof kasta oo kursigaas musharaxa ah dan ay kaga jirto oo cawada ku seexdaa inuu kursigaas si xaq ah xalaal ah uu u raadsado qofna aysan hor istaagi karin waxaan rabaa arrin kaloo tuhun ah oo ay keentay guddiyada ama musharaxa ama boqol iyo kowga c i d ma marayaan c i d da waajib waa in la maro hay-adda dambe baarista waajib waa in la maro dalka xaaladuu ku jiro waa la socotaan soo maaha inteennaan meesha joogto haddaysan marin dambi baarista ama c i d shaqo ma helayso waa in la baaraa waa waajib muwaadinka soomaaliyeed saaran hay-adda isbaarana ma noqon karto taasaa idin sheegaya way igala dardaarmeen way iga codsadeen musharaxiinta arrintaas tuhunay ka muujiyaan in aan loo isticmaalin musharax e musharax b musharax c cali jaamac faarax in aan loogu kala dhigan caqabado ishaan ku haynaynaa idinkana isha waa ku haysaan ku seexda intaan joogno insha allah annaga waxaan ka cabsanaynaa inuusan na soo gaarin fariintiina laakiin diyaar ayaan u ahay ka ra-iisul wasaare ahaan ka mas-uuliyad ahaan doorashada guddiyada in qofkii cabasho ka keeno aan u istaajino oo hay-addaas hadday isku daydo in loo maro qofkaas laga celiyo xaqiisana uu helo insha allah waa ku guulaysanaynaa annagoo garba haysaysano idinka laakiin waxaa idinka rabaa maalin kastoo shaydaanka waxbuuna tusaa soo maaha nuhnuh ma dhammaanayso nadiif ahaada hoteelaad degantihiin mas-uuliyada aniga iga saaran hoteelaadka aad degantihiin inaan isho idinku hayo dhaqdhaqaaqiina isho ku hayo dhibka idin soo gaaraya isho idinku hayo soo maahan taxadara idinku hayntaas ayaa waxay keenaysaa in qaarkiin aan dhaho hebelow la kulmi iyo hebelow la kulmiyo meeshaasuu joogoo dad buu isku dabaridanayay yaan la maqlin waxaa soo hartay walaalaheen somalilan sanatorada iyo xildhibaanada somalilan sida sanatorada iyo xildhibaanada kale ayay xaq u leeyihiin inay doorashadooda ay u galaan sida ugu cadaaladsan habraacii ugu dambeeyey wuxuu dhigayaa liiska musharaxiinta aqalka sare waxaa si wada jir ah u soo xulaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi waxaana ka hubinaya anaa ka hubinayo inaan la shaqeeyo diyaarun ahay wayna ii saman yihiin sidaan hadda idiin sheega horen idinkugu sheegay si lamid ah ayay labadooda iigu saman yihiin si cadaalada ayay u soo xulayaan si cadaalad ayaan uga hubinayaa iyagana qalbigooda waxaan u sheegayaa inay wanaajiyaan ka shaqeeyaan horumarinta is-aaminaadda iyo inay doorashada ku dhacdo si hufnaana cid cid dhacayso ama gruub gruub dhacayana inuusan jiran ayaan halkan ka caddaynaya sidaa halkan ku cad xildhibaanada aqalka sare ee somalilan waxaa dooranaya afartan iyo lix xubnood saddex iyo labaatan iyo saddex xubnood oo ah odayaasha dhaqanka ee somalilan soo maahan iyo saddex iyo labaatan xubnood oo ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada aqalka hoose ee somalilan wuxuu la mid yahay sida habraacyada aqalka hoose ee dowlad goboleedyada ayuu raacayaa waa waadix waay walaalayaalow mas-uuliyadda gacmihiinay ku jirtaa anigana ninka idinku kontroolaya aan ra-iisul wasaaraha idinku jeegaraynaya oo kor idinkaga ilaalinaya ayaan ahay shaqeeya si hufan u shaqeeya gacmaha isqabsada meeshaan dheef hoose oo nin gaar ah oo wax u helayna ma ku jirto waxaan rabaa inaad u aragtaan waajibaad waajibaadkaasna qofna keligiis yuu isku kala yeelin oo dhabarka saaranne hala qaybsado walaalihiis ya kooxba kooxda kale
cali guudlaawe oo la kulamay guddiga baarlamaanka ee doorashada aqalka sare madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen yagey ka magaalada jowhar weyboose kulan kala qaaday guddiga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo guddiga kula hadlay handiyaar garowga qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnaha guddiga iyo madaxweynaha waybayosian warbixin la xiriirta miila walang marahay ee aan diyaar garowga howlaha doorashooyinka xildhibaanada labada agal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dhinaga hirshabeelle kakooyi doona saacadaha socoda ayaa la rajeeyahay in madaxweyne cali guudlaawe xuseen oo ee madaxweynaha hirshabeelle uu saasaaro doono liiska musharaxiinta xildhibaanada agalka sare hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee kenya raila odinga yagey kuwaybos la kulamay qaar ku mid eh qaar ku tirsan ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya ganacsatada yaweyba masar odinga usaan gudbiyena iyo hangudbeena cabashadiyo iyo dhibaatada iyo kula kulamayeen xaafada isli iyadoo adeegyada qaar weli kuma qoyin isli raila odinga dhinishe yaa sheegay in ganacsatada kula shaqeeyi doono sidii walloonka qabwada lahay abashadyo islamarkaasayna usa dowladda aan la wadaagi lahay meel warka dhegeystayaal hamignimiysin kula socotaan weybo radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka kooxda taalibaan yaa ku hadalay ciidamada maraykanka ee kubahi afghanistan kooxda taalibaan ayaa dabaaldegyo ku bilaaway magaalada caasimada ee kaabuul ee afghanistan iyaga oo rasaas irka aan wada ridi kadib markii la wareegin gacan ku haynta garoonka diyaaradaha xamiid karazai kaasay ooyo ku baxeen ciidamadii inkadambey ee maraykanka kubixitaanka ciidamada maraykanka ee kaabuul ayaa afjarti labaatan sana oo dagaale kaas oo taalibaan aan ka dhiganay koox ku awood badanaayeen sidii iyo haayeen sanadkii labada kun iyo kowdi muuqaalo iyo dhiyan taalibaaniyiinta yaweyba muujay ciidan sheeh oo galow garoonka diyaaradaha kadib markii diyaaraddii aan ka dambeyti ee ciidamada maraykanka iyo iskukubati xalay anduuli caasimada dalkaasi maraykanka ee washington warkii dhegeystayaal hamiignimadun ee radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegaystaasin antayaniinkeegiyo warkuwa intaasiin ku jeediya ee islantanaasiin ku saaray anigoo injineer sabriye meel la qaybta farsamada infidhe saaxiibkay joker warkan dhegaystayaalku kale lamid anti mar kale hawada dib aan kulamaana saasiyo ammaanaha alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa eight nine bonty five f m radio baydhabo waa